Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cabdiwaajid Cumar Nuuriyo oo la hadlay Radio Beerula ayaa sheegay in barakacayaasha Beledweyne ay haysato xaalado aad u daran, waxa uu sheegay in roobabka dayrta ee da'aya ay saameyn weyn ku yeesheen maadaama aysan haysan guryo celin karo dhibicda roobka. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cabdiwaajid Cumar Nuuriyo ayaa sheegay in maamul ahaan doorkooda si hordhac ah ay u qaateen waxa uuna hay'adaha samafalka ugu baaqay in ay soo garab istaagaan barakacayaasha Beledweyne.
horta annaga cod dheer iyo cod gaaban inaan hadalna intaasa horta nala gudboon maamulkiyaan nahay mas-uuliyiintiyaan nahay doorkaa naga nala gudboon wixii annaga aan leenahayna inaan bilowno wixii walaal oo haysana inaan u weydiino duruufo xunaa tid wallaahi bilahi duruuf xumaa jira lilahi tacaala baahiyaa jirta barakacaa jira biya laga baxay weli aan lagu soo noqoninaa jira wax ka daba kacoo haayana male hay-ad ilaa iyo hadda t- annaga si directory a noogu timid oo hadda lagu ron yahay samafal ana een, oo oo toos ana male waa booqanay ha waa booqanay dadkaan inta ka raray oo ceel jaalle aan geyni waa booqanay dad kaleento oo qoraxsan ayagana oo xaafadaasi laac ah, howl wadaag oo sida kadaalika ayagana waa booqanay waa dhibaatay ku sugnaayeen guryahoodii biyaa galay dhiiqi way kuma soo noqon karaan banaankaasay tuurayen dad walaal ahay u tageen Een, biyo nadiifa ma haystaan musqulo fiican ma haystaan hadaa la koraya xilliga oo biyihii webiga la sugaayo oo weli waxba aan imaanin roobkii waa kan galabtii saddex jeer oo da'aya subaxdii waa da'aya qoyaan waa sii jira busto ma haystaan markanaca ma haystaan Een, dhibaatooyin badana yay ku sugan yay ku sugan yihiin gurmaday u baahan yihiin annaga marka muslinka ilaahay iyo hay-adaha wax bixiya in loo ummaddaa loo soo gurmado eh, ayaan ummadda usoo jeedinaynaa runtii waana jeedinay heer gobol iyo heer degmo iyo inta haddaan nahay maska mas-uuliyaddayna waa bilown bacaan geynay bacaan geynay baryaan geynay faraxsanna hilaac waxbaan geynay wax kalena hadda ay u qorshaysan yihiin marka wixii waa bilownee hay-ada waxaan uga baaqaynaa walaal dadka waa walaalahood Een, ayagaba deeqbixiyayaala wax u soo dhiiba oy walaalahoodka u naxariistaan ka soo jawaabaan baaqayn oo warkayna ay qiimeeyaan haa dadka loo gargaaro midda ugu weyn ummadaas waa Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne aad uga da'ayay roobabka dayrta iyadoona shacabka ay cabsi weyn ka qabaan fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle.